qaran sideed iyo labaatan jirsada waynu maanta ayaynu hagaynaa waynu hogaaminaynaa waxaan u malanayaa hogaanku annaga uu xilka nagama saaro wuu naga wada saaran yahay inaynu wada wada ilaalino oo aynu ka wada shaqaynaa laynooga baahan yahay isuba weel ku daatay sinama ma xumaado way ku mahadsan yihiin haddii ay dareemeen iyaga laftooda in kaladaas ka dhaceen waana taanu ka heshiinay maanta iyaga uun maahae in alla intii t v ka shaqaynaysay somalilan aanu maanta kala saxiixanay in la dhowro inta xeerka saxaafaddu soo baxayo qodobadaa iyaga ah oo qodobo isfahmah oonu wada saxiixnay waxaan idinka codsanaya inaad taa ku dhaqantaan ilaalisaan aynu wada dhowro waxaan loo soo halgamay ee loo soo dhintay ee loo soo dhibaatooday inaynu wada ilaalinaa waajiba naga saaranya sidaasaa inoo ballana saasaynu heshiis ku nahay saasaannu idinkula shaqaynaynaa idinku joogsamayno idinku gurmayno waannu idinku kobcinaynaa labadii t v ee muxuu ahaaye aanu saaray baanka eenu xakinayna waa fasaxan yihiin waa inta aanu gaadhsiinana un qoraalka yaga hay-adaha ay aanu gacanta u gelinay annagaa gacanta u gelinay inta aanu kolley dee way iska dhammaanayan ilaa garabta hadda warqaddii saxiixaya haddii la idhaahdo ha la maqlo way fasaxan yihiin tiifiyadaasi waanu sii daynay kadib markaanu heshiis buuraa gaadhnay eenu ka gaadhnay waxii hore dhacay iyo waxa dambe dhici doonaba markaa warbaahinta aad warka ka sheegaysaan ee arrinta somalilan wax ka sheegaysaan waxaa lana yidhaahdaa oo dastuurka inoogu xusan oo aa ogsoon tihiin in layna yidhaahdo jamhuuriyadda somalilan somalilan puntland magacyadaasi ma sinmayaana waxaa lana yidhaahdaa jamhuuriyadda somalilan taasaa anoosgaraynaysaa brodcasterskiinu anoosgaraynaya halkaana inoogu xusan
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasala allahu calaa man laa nabiya bacda runtii waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay kulanka maanta halkan ka dhacay ee uu qabtay wasiirka warfaafinta oo dhammaanba warbaahinta somalilan qaranka somalilan halkan isugu timi iyadoo ujeeddadeedu ay tahay in wax layskaga ogaado lana fasaxo labadii t v ee ayaamahan xayiraaddu saarayd laguna kala qaato waajibaad dastuuri ah oo lagu wada dhaqmo sidaynu ognahay saxaafaddu waxay ka mid tahay halbowlaha somalilan ee horumarka dalka ka shaqeeya waxay kaloo noqon kartaa waxyeellada ugu weyn ee qaranka waxyeeli kara sidaa aa maanta ku ballanteen idinka iyo wasiirku waxaan rajaynayaa inay sidaa haddii ilaahay ka dhigoto ay noqoto aa noqotaan kuwii dalkan iyo qarankan wax u tarayey ee kuwii waxyeelayey aydaan noqonin waxaan kaloo ku faraxsanahay sida waafiga ah ee ay uga hadleen labadii mas-uul una ballan qaadeen inay qaranka wixii ku xun ilaalin doonaan sidoo kale dastuurku wuxuu ilaalinayaa oo shuruucda aynu samaysannay ee dastuurkeennu aa og tihiin sagaashan iyo toddoba boqolkiiba inaynu u codaynay uu ilaalinayaa xuquuqda muwaadinka kala duwan oo aa ka mid tihiin sidaa dabadeed xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay idinku dhaqdo xeerka iyo xuquuqda uu qof weliba leeyahay waxaynu kaloo dhammaystiraynaa oo dedejinaynaa oggolayaasha xeerdejinta iyo annagoo ah wasaaraddii dastuurka iska kaashanaynaa sidii xeerarka loo baahan yahay ee uu kani ka uka yahay aynu u dedejin lahayn oo aynu dhammaystiri lahayn intaa ka horraysana sideedaba mas-uuliyadda ilaahayna ina saaray sharcigeennuna ina saaray iyo dawladnimadeennu waxa weeye inaynu danta ka wada shaqayno taasoo maantana aa ballan qaadeen waxna kaga heshiiseen annana aanu goobjoog idinku nahay somalilan solja ururka telefishinada somalilan haddii midda kale madaxda kala duwan ee dawladda qaar ka mid a oo ay ka mid yihiin wasiirada gaadiidka iyo arrimaha gudaha waxaa dabcan aan u mahadnaqayaa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka jamhuuriyadda somalilan maxamed muuse diriye oo halkan garabkayga taagan oo runaantii aqbalay ergadii iyo odaynimadii loola tegey intaa marka laga yimaado waxaan jecelahay inaan iyadana fursaddan uga faa'iidaysto dadka reer somalilan iyo daawadayaasha horyaal t v meelay joogaanba ee laga yaabo inay khaladaad naga dhacay dhibsadeen bini aadmi baan naho bashar baan naho khalad wuu naga dhici karaa ciddii dhibsatay ee wax ka tabatay ee ama na dhaliishay ee u aragtay inaanu gefgallay bashar baan naho waanu khaldami karaa raaligelin baan ka bixinaynaa arrintaa iyadana hadalkayga intaasaan ku soo koobayaa waxaan u yeedhayaa oo isaguna hadli doona kelmad odhan doona walaalkay aadan caydiid guddoomiyihii ariel t v
bahda saxaafadda somalilan bahda saxaafadda somalilan ee halkan isugu timi oo salaamayna waxaan doonayaa inaan laba kelmadood oo qura halkan ka idhaaho marka hore ilaahayba ayaa iska mahad ilaahaybaa mahadle maanta kalifay in ay aanu dib ugu soo noqonno ama nalaga qaado xayiraaddii telefishinada haysatay waxaan si gaara ugu mahad celinayaa ururka suxuf- ururka telefishinada madaxa bannaan ee somalilan ee siba oo arrintan si weyn is- uga- isuga xilqaamay sidii ay afgarad nooga dhalin lahaayeen annaga iyo wasaaradda warfaafinta oo wax kala tirsannay waxaan kaloo halkan ugu mahad celinaa wasiirka wasaaradda warfaafinta oo iminka dhinacayga taagan oo isaguna ergedii aqbalay in aan arrintii lagu dhammeeyo si suxliya iyo eh, is-afgarad waxaan kaloo halkan eh, ku kala saxeexanay wasaaradda warfaafinta inaanu si u wada shaqayno cadaaladda iyo sinaana iyo qarankana aan wada ilaalino En, haddaba waxaa la isodhanayaa talow en, maxay ku dhammaatay arrintaasi arrinta annaga iyo wasaaraddu gacmahan is haysanaa waxaan kaloo halkan u mahad celinayaa cid kasta ama ururka suxufiyiinta somalilan ha noqotay solja ama ha noqotay wasaaradda qaybaheeda kale ama wasiirada kale ee arrinta nagala shaqeeyey sida wasiirka golayaasha isaguna halkan nala jooga aad iyo aad baad u mahadsantihiin maadan waxaan doonayaa inaan halkan sidii walaalkay sayid sheegay aanu ka bixinno wax kasta oo naga dhacay ama wasaaradda warfaafinta nagu haysatay ama qaranka dadka kaleba nagu haysteen oo telefishiinadeeda ka dhacay inaanu raaligelin ka bixinno anaanu iska ilaalin doonno insha allah wasaaradda warfaafintana waxaan leenahay sharciga ayaanu raacaynaa idinkuna sharciga ha ka tallaabsanine Sharci-